Wasiirka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Somalilan oo uu weheliyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ayaa kormeer ku tagay garoonka kubadda cagta ee Xaaji Daahir magaalada Boorama. Ujeedka kormeerka ayaa ahaa in dib u dhis lagu sameeyo garoonka Boorama si uu u noqdo mid martigelin kara qeybaha kala duwan ee ciyaaraha Somalilan. Isku duwaha Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Somalilan Xasan Siciid Guuleed ayaa mas'uuliyiinta uga warbixiyay xaaladaha ka jira garoonka.
maadaama gobolkan awdal ayaan weli ku guda jiraa waxaan dhex taagannahay xaaji daahir stadium oo indhaindhayn aan wasiirka iyo agaasimihiisa aan ku soo tusaynay iyo brashabkaba runtii wixii dayac ama wixii dhaamage jira waan taabsinay injineeradiina waa kuwa ku jira runtii waxaa ka go-an wasiirka iyo wasaaraddiisa dhammaystiranba in garoonkaa wax laga bedelo oo rehabilitation lagu sameeyo wixii xog ah ee warbixina intaa ku saabsan uu wasiirku inoo wado isagii iyo agaasimihiisa bixinta dhanka kale duqa degmada owdal mustafa faarax iyo barasaabka gobolka owdal ayaa ballan qaaday in ay qayb weyn ka qaadanayaan dhismaha garoonkan waxa u weyn waxa weeye in degmadii boorame iyo dhallinyaradeedii maanta wasiirkii ay jaanis u heleen garoonkii u yimiday uu indheindheeyey dhan walba u maray ayna ka go-an tahay xukuumadda cusub ee maanta wasiirku uu horkacayo inay ka go-an tahay in wax la qabto waana waxqabadkii koowaad insha allahu tacaala in lagu bilaabi doonan ilaahay ka baryayaa mudane wasiir soo dhowow waanu kugu faraxsannahay waxaana tahay wasiirkii ugu horreeyey gobolka iyo degmadaba inta uu yimaado la kulmo dhallinyarada cabashadooda dhegaysanaya wasiir waan kula shaqaynaynaa waanu ku garab taagannahay waxa u weyna dhallinyaradu raadinayaanna waa inay helaan goobaha isboortiska maadaama isboortisku ka mid yahay waxyaabaha u waaweyn ee horumarka ee caafimaadka maskaxda biniaadanka furfuraya wasiir soo dhowow baan ku leenahay ilaahay iidankii wasiirka iyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan madaxweyne ku-xigeenka waanu uga mahad celinaynaa farxad weyn bay noo tahay inaan la aragno wasiirkii koowaad ee xukuumadda cusub ka mid ah ee waxyaabihii ugu baahida badnaa dhallinyaradu tirada ay iyo nambarkoodu maanta marka laga qeeso genereeshinka somalilan oo dhan bay ka noqonaya gobolkanna dhallinyaradu waxa weeye qayb weyn oo laxaadle bay ka qaadatay isbeddelkii qarankan ka dhacay aad bay farxad weyn noogu tahay in wasiirka dhallinyarada ciyaarku qabyadii garoonka ku jirtay inuu maanta dhammaystirayo rooggii laga beddelayo wax la'ala wixii kale ee baahiya jirtana ee garoonku leeyana inuu inuu inuu insha allahu tacaala inoo dhammaystiro farxad weyn bay noo tahay ugu dambeynna wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan axmed yaasiin maxamed ayaa dhankiisa ka hadlay muhiimadda garoonkan uu u leeyahay bulshada waxaan joognaa waa garoonkii weynaa ee stadiumka xaaji daahir muhiimka aanu joogno kormeer ka lahaata maaha kolley aanu dee nin reer awdalaan oo dayaca iyo dhibaatada ka muuqata horeaan u sii ogaa wax iminka ii koowa maaha cabashada dhallinyaradana waan la socday mar hadduu ilaahay iga dhigay wasiirkii wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha waxaa qasab noqotay garoommada u horreeya ee wax laga qabanayo ama boqolka cisho ee u horraysa wax laga qabanayo inuu ka mid noqdo garoonkani madaxweynaha jamhuuriyadda somalilanna waxaan uga mahad celinaya madaxweyne ku-xigeenkaba codsigii aan u gudbiyey inay iga aqbalaan saddex garoon baa lagu darayaa buuramaa ka mida maxamed moogi iyo xawaalde saddexdaa baa la dhisi doonaa hadduu alla idhaaho dayaca maanta ka muuqda waan arkaynaa garoonkan laakiin dhallinyaradaa laga rabaa hadduu alla idhaaho ilaalinteeda waxaa la samayn doonaa garoonka rooggii waa la dhigi hadduu alla idhaaho laydhkiina waa lagu samayn doonaa habeenii dharaar baa lagu ciyaari doonaa hadduu alla idhaaho laakiin dee sidaa maanta uu yahayn arkayna hadduu ilaalintiisu ay noqoto wax sii jiraya maaha waa wax degdeg u baahanaya oo wax degdeg u baaba'aya waxaan soo maray gabiirey waxaa ku daalay garoommada ku yaala kormeerkeegii maanta buuramoon imideyna laba garoonoo kale hatay inaan soo maroo laydhaa garoonka laba ma jiro waa nasiib darro weyn marka maayarka waxaan ka codsanayaa garoommo kale in laga sameeyo magaalada hadduu alla idhaah si loogu kala baaho culayskuna uuga yaraado garoonkan hadduu alla idhaa garoonkanna uu la tartamo garoonnada kale ee caalamka ama caasimadaha gobollada somalilan uu la tartamo adna taabaan kaa codsanaynaa hadduu alla idhaaho
dhismaha garoonkan ayaa qayb ka ah qorshaha horumarineed ee lagu horumarinayo garoomada caalamiga ah ee maamulkaasi somalilan